Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada warka duhurnimadan ugu doorkaroon ee dalsan idiin heys waxaa ka mid a
dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgallo qorshaysan lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay munaasabadda maalinka macalinka soomaaliyeed oo lagu qabtay muqdisho
munaasabado loogu dabaaldegayo maalinta macalinka soomaaliyeed oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid a gobollada dalka
laamaha amniga gobolka gado oo soo bandhigay waxyaabaha qarxa
midowda afrika oo howlgalka admis ugu baaqay in ay dardargeliyaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a
ciidamada ruushka oo kordhiyey duqeymaha ay ka wadaan gobolka kherson ee gudaha dalka ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wacan waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo kowdah bisha koow iyo tobnaad sanada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba warkii oo fidsan aynu ku bilownay saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaa sheegay in howlgallo qorshaysan ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab faahfaahinta warkani waxaa eegaya waryaheena deefo
wararka laga helayo gobolka bokool ee koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay maanta sheegayeen in ciidamada xooga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ay howlgal ay siduu jira ugu fuleen qeybo kamid ah gobolkaas ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu beegsayay goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada maamulkaasi koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka degmada ah alberde iyo mas-uuliyiinta kale ayaa waxa ay sheegeen in si gaar ah uu ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo dhuursheyn ee shabeelle ee hoostaga degmadaasi sida kanla soddon iyo shan kilomitr u jirta magaalada xudur ee gobolkaasi bokoola ciidamada iyo saraakiisha la socda ayaa xaqiijiyay in golka lagu dilay laba sarkaal oo ka tirsan al-shabaab laguna kala magacaabi jiray axmed murgaabi iyo soo kalente garweyne oo lagu soo koobay magacyadooda sidoo kale wuxuu saraakiisha intaa ay ku dareen in al-shabaab ay u qaabilsanaayeen aruurinta lacagaha ay ka aruuriyaan dadka shacabka soomaaliyeeda ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka degmada alberde ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah al-shabaab ee deegaanadaasi koonfur galbeed gaaraan gobolka bakool inta badan gobolada dalka ayaa waxaa ka socda gulufka ka dhanka al-shabaab oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale dadka deegaanka ee markaasi qaatay hubka doonaya in al-shabaab ay ka saaraan meelaha markaasi kaga sugiin gobolada dalka
maanta oo ah kow iyo labaatanka bisha nofembar sanad kasta gudaha dalka soomaaliya waxaa laga xusaa maalinta macalinka soomaaliyeed munaasabado kala duwan ayaana waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho ilaa iyo haddana ka socdaan sidoo kale munaasabado kala duwan ayaa iyaguna gobolada dalka ka dhacay munaasabadaha kala duwan ee muqdisho ka dhacay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dhowra oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyagoona dul istaagay muhiimadda macalinka uu u leeyahay bulshada oo aan wax lasoo koobi kara aysan ahayn madaxda iyo mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale aqoon-yahano macalimiin iyo dad kale oo marti sharaf ah oo lagu casuumay munaasabadda khudbadihii halkaasi laga jeediyey dadka jeediyey waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale wuxuuna dul istaagay muhiimadda macalinka uu leeyahay bulshada wuxuuna sheegay in diinteena suuban ay kaalin weyn ay gelisay macalinka aan lasoo koobi karin muhiimadda uu leeyahay bulshada sooma yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana ka hadlay munaasabadaasi isagoona dul istaagay muhiimadda macalinka uu leeyahay iyo waxa diinteena ay ka tiri maalinta macalinka macalinku qiimo inuu leeyahay ayay ku tusaysaa laakiin qiimihiisa iyo qadarintiisa ma naga helaa mase nagama helo waa su-aal annaga naag taallo waagii aan yaraay waxaan maqli jiray dugsiyada qur-aanka ardada annagoo la dhahayno macallinkayn allow kaal macallinkiis allow kaal marka waxay ku tusaysaa macallinku xilligaasba waa la gar waa la ogaa muhiimadda uu leeyahay saan la soconno jibriil malikul jibriil macallin uu ahaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaamna macallin uu ahaa marka macallimnimada qiimaha ay leeda halkaasayba ka timiday laakiin samanadan dambe waa la qiimo tiray macallinnimada waa la qiimo tiray waxaana la yidhaahdaa waa muhandaska weyn oo handasa bashariya maskaxda dadka u dhisaa waxaa laakiin qiimihii la siiyey midka dhagaxa ee bulkeetiga isi saaraayo ayaa ka qiimo badan marka la fiiriyo laakiin sida saxda ah maskaxda bini aadamka cidda dhisayso ayaa cid kasta ka qiimo badan laakiin markii la arko daryeelkooda iyo duruufta haysato macallin brofesor oo masaare ah buuga uu qoray hadda ka hor ayaa wuxuu ku qoray wuxuu yidhi annagana waxaan ka daba wareegnaa ura nolol maalmeedka ayaan maalin kasta raadinaa xilliga fasaxa duruus khusuusiya wax la yidhahdaan wakhtiga ku dhiminaa intaan adduunka tagna aqoon sooma kordhinno kadibna wuxuu ira galaafki koroo buugga uu lahayan magaca ka bedelnaa ira cilmiga gudaha ku jiran waa isla kiyo yidhi meesha macallimiinta dowladahan kala hormaray ama dowladaha qaarkood xataa yuhuudda markaa israa'iil oo carabka ku dhiftay intay baxaanay dibadaha tagaanay jaamacadaha weyn tagaan ay soo laabtaan ayagoo aqoon iyo daraaso intay soo sameeyeen cilmi ximbaarsanay yimaadaan macallinkaas markii la weydiiyey wuxuu yidhi waxaa nagu kalifo iri waa duruus khusuusiga iyo noloshoo ciriiri nagu ah oo aan ka daba wareegayno macallinka waxaa ka qiimo badan uri gabadha raakhisaadka ah iyo midka isboortiga ka qiimo badan uri kana mushaahar badan marka macallin waxay dhigaya ayaa maalin wuxuu ugu yidhi ma qiyaasi kartiino yidhi saacadda aan gurigayga ku laabto markaasaan dhahna macallin haddaad dee shaqadan ka baxdo maxaa gurigaagaa tagtaa xaggeed aadaa markaasuu yidhi waase idinkii dalatoo yidhi markaasaan dhahna noo sharax halkan markaan hadda ka baxo wuxuu yidhi albaabada cidahan garaacaa uu yidhi ciddaan u gal ciddaan u gal ciddaan u gal intaas waxaan ka daba wareegaa yidhi duruus khusuusiya aan dhigaa yidhi laba shay aan ku kallifow isagu yidhi inaan arday soo saaro iyo inaan nolol maalmeed raadiyo maxaa yeele mushaharkiisaa yar kuma filna tisbartashkiisa kuma filna marka waxaa la yska rabaa dhulka in laga qaado macallinka ee mustawaha iyo meesha uu mudan yahay in la dhigaa la rabaa taasna haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta halkaan fadhido kulligood waa wada macallimiin iyo waa wada arday taas waxaan la isleeyahay looga faa'iidaysto insha allah qodobka labaadoo rabna inaan uga faa'iidaysanno goobihii waxbarashada ee magaaladan muqdisho ku yiilay inta badan waxay noqdeen bereebadaa loo adeegsadaa si khaasaa loo adeegsadaa ama dadaa heesto ama qaaraaba deegaan ka dhigtay ama qaaraa dugsiya caadiya ka dhigtay marka taasna waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo goobahaasi waxbarashada in lagu celiyo goobahoodii waxbarashada lagu soo celiyo ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo waxaa labayso dadka barakacayaasha ah ee magaalada muqdisho deggan intooda badan ubadkoodii hoostoodu ku soo barbaara kuna soo koraa ma heli karaa inay waxbartaanna ma heli karaan inta uu cunuga hooyadiisa aabbihiis ay xoog leeyihiin ama xooleystaan oo u baahan yahay ayayna u baahan yihiin ayagana waxaan rabnaa inaan qalbiga ku hayno dadkaas barakacayaasha ah oo ubadkooda waxbarashada looga faa'iideeyo haddii ilaa yidhaahdo ayaan ayagana rajaynaynaa insha allahu marka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad macallimiinta allah barakeeyo annagana kuwa qalbiga kuwa ay allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
laamaha amniga gobolka gado ayaa soo bandhigay waxyaabaha qarxa ciidamada booliska degmada baled xaawo ee gobolka gado ayaa howlgallo miino baaris ah waxa ay maanta ka sameeyeen xadka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan inta u dhexeysa magaalooyinka baled xaawo iyo mandheera saraakiisha ciidamada booliska magaalada baled xaawo ayaa sheegay in ujeedka howlgalku uu ahaa markii ay heleen xog ku saabsan qarax miino oo ay al-shabaab ku aaseen inta u dhexeysa magaalooyinka baled xaawo iyo mandheera gaar ahaan barxadda inabaari islamarkaana ay soo saareen miinadii waxa ay sheegeen in miinada ay al-shabaab doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee u kala guusha magaalooyinka baled xaawo iyo mandheera ha yeeshee dadka shacabka ah oo xogta la soo wadaagay kadib ayay sidaasi ku howlgaleen saraakiisha ciidamada booliska magaalada beled xaawo ma sheegin dad ay ku qabteen howlgalladaasi balse waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada miino baarista ah sidoo kalena ay si weyn u xaqiijin doonaan amniga xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhowr jeer ayaa wadada u dhexeysa magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera waxaa qaraxyo miino lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ee gobolka gado
markaana haddaan eegno midooda afrika ayaa howlgalka admis ugu baaqay in ay dardargeliyaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid ah gobolada dalka howlgalladaas oo ah kuwa hadda ee intooda ugu badan gobolada dalka ay ka socdaan kuwaas oo la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka kale ay ku harsan yihiin ama hadda ay ku sugan yihiin oo iyagu si rasmi ah loo doonayo in loo saaro midooda afrika ayaana howlgalka admis waxay ku dhiirigelisay una baaqday in sida u dhaqsiyaha badan ay u dardargeliyaan wakiilka cusub ee midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador maxamed el aamin ayaa waxa uu booqday ciidamada uganda ee qeybta ka ah howlgalka admis kuwaasoo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho taasoo qeyb ka ah barnaamijkiisa soomaaliya ambasador maxamed ayaa bogaadiyey shaqada ciidamada admis ee taageeraya ciidamada ammaanka soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab wakiilka ayaana sidoo kale kulan la qaatay saraakiisha ciidamada uganda ee ku sugan magaalada muqdisho uuna baaqay inay la yimaadaan qorshe cusub oo la xiriirta dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab dhowaan ayuu soo saaray ama dhowaan ayuu soo gaaray magaalada muqdisho wakiilkan cusub ee midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador maxamed el amiin yuusuf si uu xilalka ula wareego si loo dardargeliyo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ciidamada admis ay ka fulinayaan gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda dalsan markaana akhbaaraadka dibadda ciidamada ruushka ayaa kordhiyey duqeymaha ay ka wadaan gobolka kherson ciidamada ruushka ee ku sugan koonfurta dalka ukraine ayaa kordhiyey duqeymaha ay ku hayaan gobolka kherson ee dhowaan la xoreeyey magaaladu ayaa inta badan koronto la-aan ama biyo la-aan la daalaadhacaysa waxaa mar kale la duqeeyey warshada nukliyeerka ee saborsoshia ee wadanka ukraine ayaa ah mid midda ugu weyn ee ku taala qaaradda yurub xilli mas-uuliyiinta ruushka iyo ukraine ay isku eedeynayeen weerarkaasi wakaalada wararka ee ruushka ayaa ku warantay in toban iyo shan gantaal lala dhacay goobta wakaaladu waxa ay soo xiganaysaa sarkaal sheegay in gantaaladaasi ay kusoo ag dhaceen qeybta qashinka lagu kaydiyo ee warshada iyo guri lagu xareeyo shidaalka nukliyeerka loo adeegsado warkii duhur aad dhegeystayaal dalsan ka dhegeysanayseen waa naga intaa anigoo ilhaan mustafi cabdisalaan juure ayaan idiin akrinaynay warkeena cidda uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel